maamulka magaalada dhagaxbur ayaa deeq raashin ah u qeybiyey qoyso oo isugu jira agoon iyo danyar islamarkaana laga soo xulay tobanka xaafadood ee magaaladaasi deeqdan raashinka ah ayaana ka koobneyd bariis baasto timir sonkor iyo biyo duqa degmada bashiir yuusufa ayaa ka warbixiyey deeqdani ay u qeybiyeen dadka danyarta isagoona hay-adaha samafalka ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan u gurmashada dadka nugula waxaan halkan ku qaybinay maanta raashin gaarhaya boqol iyo afartan qoys aanu gaadhsiinay raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bariis saliid muxuu ahaaye sonkor iyo sharaab iyo timir buu ka kooban yahay waxaan ugu talagalnay inaan tobanka dambe ee bisha rabadaan afuri walaalkaa inaanu kaga qayb qaadanno waxaanu ka soo xullay dadkan ka muuqda gadaashayda tobanka xaafadood ee magaalada dhagaxbuur dad danyara runtii oo wejigooda ay ka muuqato duruuf badan aad ka dareemayso dadkaa danyarta ah qasnada maamulka magaalada aanu uga soo goynay lacagtaa aanu ku afurinayno sidaasi la mida shalay waxaan qaybinay lacag gaadhaysa shan boqoloo kun oo aanu siinay dad muxuu ahaayey iyagana danyarahoo tobanka xaafadood ee magaalada laga soo laga soo xulay qof walba shan kun oo riyaal baan siinay marka barnaamijkaana waxaan ka dhigaynay kan waxaa la yidhahdaa afurii walaalkaabuu kan yahay hadda laakiin kaa kalena waa ciitii walaalkaa baan ugu talagalnay dadkaa labadaa boqol iyo afartankaa qoysabaa marka magaalada ay ilaahay subxana watacaala noo qadaray inaan wax gaarsiino dadka magaalada ku dhaqan ee ilaahay wax siiyey waxaan u dardaarmaynaa bishii barakaysnayd ee rabadaan maadaama lagu jiro inaynu isu naxariisanno dadka walaalaheena ee duruufaysan ee dantu hayso inaynaan danta ku eeganine loo naxariisto oo wixii lala qaybsan karo duruuftooda lala qaybsado intaasaan dadka u sheegaynaa islaamnimaduna saasay nafaraysaa damiirka wanaagsanna saasuu nafarayaa waxaan idiin rajaynaynaa oo dadka islaamka ah ee magaalada jooga aan maaragta ay ka codsanaynaa inay dadka caawiyaan dadkana in ilaahay kaaftoomiyo oo wax khayr qaba uu siiyo ayaan ilaahay subxana watacaala uga baryaynaa waad mahadsantihin qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey maanta aad baa intan wallahi ugu baahnayna xalin waxba laga yahay inaan shaahba karsanayno aad baanu maadaama dowladda intaana siisay maayirka magaala aad waan u mahad celinaa wallahi sharaf buuray inaga mudan yahay tay dowladdu waxa weeyaan si fiican dadkii wixii uu u baahnaabay siisay waan ku faraxsannahay ilaahay mahaddi weeyaan si fiican oo yacnoo ma garanaysaa ee xilkasnimo leh ayaa loo qaatay raashinkii iyo wixii caawimo aha ayna sinaysay deeqdaani ayaa kusoo aadaysa xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kaletana ay dalka ka jirto abaar ba-aan